qoysaskan oo markii hore rajo ka qabay in maamulka madaxweyne biden uu dib u furo arrimihii dadkii qaxootiga ahaa ee dib u dejinta ka helay maraykanka ayaa hadda sheegaya inaysan ilaa iyo hadda aysan helin macluumaadka ku saabsan waxa uu maamulka madaxweyne biden uu ka damacsan yahay qaxootiga soomaalida maxamed sheekh maxamed oo muddo labaatan sano ah qaxooti ku ahaa dalka kenya ayaa ka mid a qoysaskaasi markii hore rajada ka qabay in dib loo furo kiisaskooda balse hadda ka niyad jabsan aniga waxaa la yidhahda maxamed sheekh maxamed oo loo yaqaana qooqani anigu waxaan qaxootiga ku jiraa ilaa labaatan dad baa iga sii badan dad yaa iga sii badan oo soddon sannadooo waa soo qaxayba qaxootiguna ah waxaanu ku faraxnay baydha markii dadkii la joojiyey dad baa markii diyaaradda boorsada loo geliyey la soo saaray haddana waa jira waa nala joogaan dad baa caafimaadkii qaatay dad baa talaalkii qaatay dad baa kaniinkii liqay dadkaas markii la soo celiyey xoogaa moralkana uu aad buu martay wuu u xumaaday kii la yeelay iyo kii ehelkiisaaba qoxoti waa isku eheloone aad baanu xanuunsanay markuu baydhan ooda naga qaaday ee saxiixay waan faraxnay aan faraxnay weli ma hayno wicitaan dadkii nimasigu kaalinta ugu dhowaa ma hayno arrinka isaga weli ma hayno baydhan amarkuu bixiyey dadkii diyaaradda laga soo dejiyey dadkii talaalka qaatay dadkii kiniinka liqay dadkii alaabta laga xareeyey weli ma hayno hawshii uu baydhan uu ballan qaaday ee uu saxiixay weli ma hayno waxaan leenahay baydhan inuuna maqlo dhaga furo nagu maqlo uu kaga dhabeeyey arrinkii uu noo sheegay oon sugaynay oon ka raysanay ninkii hore ee xero hoogga ahaa yaa inaanu kaga raysano waan usa cabaynay waana taageernay ee bayden waxaanu ku taageernay waxay ahayn danaha naga inuu danaha naga qaban hayaan yaan yaan aaminsannahay maryan maxamuud xasan oo iyaduna ka mid a qoysaskaasi ayaa sheegaysa in dhibaatooyinka dhanka nolosha iyo niyad jabka ay dareemayaan ay uga sii dartay cabsida ay ka qabaan go'aanka ay dowladda kenya ay ku doonayso inay ku rarto qaxootiga soomaaliyeed ee dalkeeda ku nool yeersajoogaanorobi to alifna qaxootiga ku jira wax lii qabta iyo wax liisii iyo dibdibdejin iyo wax ma jiro bayda waa la xoodhaa qaxootiga waxa uu qabanaa wax uu qabanooyo iyo wax mowqif kale oo kusoo dara ma jirto qaxootigana meesha waa iskaga rafaadsan yihiin wadanka keena waxay dhaheen soomaalida ha naga baxdo marka tale ilaahay ka sugayna insha allah bidnilah kariim laakiinse anaka waa dad oo dhibaataysan oo qaxooti dhib keenay marka hore ahayn haddana dhibkii weli wanu hayaa ilaahay anaga dulqaada laakiin asagaa jawaabka haddaa walaaci wuxuu yahay meelkii oo wadankii nabad ma jirto kuma laabo karna meeshaan nabad ma jirto walaaca taasaa keenayso ha marka bayden waa ina oo dadweynaha oo maaragtay sida xaquuq bini-aadinimada eh oo wax ugu qabto qaxootiga saas way kenya waxaan u baaqaynaa marka horeba iyadana soo dhaweysa oo dad waxayna siiyeen maaragtay dad iska rafaadsan oo kala cara ahayn wayna dejiyeen wayna soo dhaweeyeen ilaahay mahad maadaas oo haynaan laakiin hadda meel ay nagu buriyaan iyo meel ay naga guuriyaan ma joogno because qofka marka wadankiisa nabad yahay asaaba buris kaa rabin wuu kaa carara laakiin haddana wadankiina nabad naga ma ahan intana ma aragtay nalaga baxadiin laha walaaca badan waa muujinay adiba waa og inkastoo uu maamulka madaxweyne biden uu kordhiyey tirada dadka qaxootiga ah ee sanadkii soo gala dalkaasi haddana waxaa la ogsoon yahay in saameynta ka dhalatay dhibaatooyinka uu caalamka u keenay cudurka covid nneteen gaar ahaana dalka maraykanka iyo arrimo kale oo isbiirsaday ayaa loo aaneynayaa inay sababeen dib u dhaca ku mid in dib loo furo kiisaska la xiriira qoysaskii qaxootiga soomaalida ee dib u dejinta ka helay dalka maraykanka sida uu sharaxayo ismaaciil axmed guutaale oo ah guddoomiyaha qaxootiga soomaalida ee ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi runtii qofka markii america ay ogolaato inuu qaxooti ahaan ay resettlement ama dib u dejin ay u samayso waxaa jira program la yiraahdo u s rap ama united states refugee admissions program ka oo hay-ad kale oo hoos timaada ay jirto la yiraahdo r a c africa ama resettlement support center marka dadka qaxootiga ah ee kiisaskoodu bindin yihiin ama ay xaniban yihiin waxaa mar walba lagula taliyaa in ay abrojgareeyaan oo ay la xiriiraan hay-adda taageerta arrimaha dawladejinta ee la yihaaha resettlement support center marka ayaga ayaa case walba mogtahay case by case waa waxa case walba sida uu yahay iyo markaa statuska uu joogo ama marxaladiisa dadka ka jawaabsiiya mainlyna unit c r markii qofka ay america ay ka qaadato dawladejin ahaan ayaga keiska halkaasuu uga idlaaday saameyntiisa marka dadka runtii inay waxyaabaha oo walaaca ama anxiety-ga ama expectationskooda ay moderation ku sameeyaan oo ay aada u dejiyaan ayaa haboon maxaa yeele wax kasta ilaaha qadaray noloshuna america keliya ma aha marka tawfiiqdana ilaahana waafajiyo saasaan dhihi lahaa khadar maxamuud xareed v o a nairobi